taariikhdii cutubka afaraad wiilashii yahuudahna waxay ahaayeen feris iyo xesroon iyo karmi iyo xuur iyo shobaal oo re'ayaah oo ahaa ina shoobaalna wuxuu dhalay yaaxaad yaaxaadna wuxuu dhalay axumey iyo lahad kuwaanu waa qolooyinkii reer sorca ah oo kuwaanuna waxay ahaayeen wiilashii uu dhalay ceetaam aabbihiis oo waa yasraceel iyo yeshmaa iyo yidbaash oo walaashood magaceedana waxaa la odhan jiray xaseleel foni iyo fenu'eel oo ahaa geedoor aabbihiis iyo ceesar oo ahaa xushaah aabbihiis kuwaanu waa wiilashii xuur kaasoo ahaa curadkii efrataah oo ahaa beytlaxam aabbihiis oo ashxuur oo ahaa teqooca aabbihiisna wuxuu qabay laba naagood oo waxay ahaayeen xelaah iyo nacaraah oo nacaraah waxay isagii u dhashay axusaam iyo xeefer iyo temni iyo ha'axashtaari intaasu waxay ahaayeen nacaraah wiilasheedii xelaah wiilasheediina waxay ahaayeen sered iyo esehaar iyo ednaan xaqoosna wuxuu dhalay caanuub iyo sobebaah iyo qolooyinka reer axarxeel oo ahaa ina haaruum yacbeesna wuu ka ciso badnaa walaalihiis oo dhan oo hooyadiis ayaa isagii ku magacaawday yacbees oo waxay tidhi maxaa yeelay isaga waxaan ku dhalay tiiraanyo oo yacbeesna wuxuu baryey ilaahii reer binu israa'iil oo ku yidhi waxaan jeclaan lahaa inaad i barakaysid oo aad sohdintayda ii ballaarisid iyo in gacantaadu ila jirto oo aad sharka iga dhowrtid si aanan u tiiraanyoon oo ilaahna wuu siiyey wixii uu weyddiistay kaluub oo ahaa shuuxaah walaalkiisna wuxuu dhalay mixiir oo ahaa eshtoon aabbihiis eshtoonna wuxuu dhalay beytrafaa iyo fasee'ax iyo tixinaah oo ahaa ciirnaaxaash aabbihiis oo kuwaanu waa nimankii reekaah wiilashii kanaasna waxay ahaayeen codni'eel iyo saraayaah oo codni'eelna wuxuu dhalay xataad miconotayna wuxuu dhalay cofraah oo sareyaahna wuxuu dhalay yoo'aab oo ahaa gaharashiim aabbihiis waayo iyagu waxay ahaayeen rag saaniciin ah kaaleeb ina yefuneeh wiilashiisiina waxay ahaayeen iiruu iyo eelaah iyo nacam ina eelaahna wuxuu ahaa kenas wiilashii yahaleelna waxay ahaayeen siif iyo siifaah iyo tiryaa iyo asereel ilmaha cesraahna waxay ahaayeen yeter iyo mered iyo ceefer iyo yaaloon oo iyana waxay dhashay maryan iyo shamaay iyo yeshbax oo ahaa ishtomooca aabbihiis naagtiisii yahuudiyadda ahaydna waxay dhashay yeered oo ahaa gedoor aabbihiis iyo xeeber oo ahaa sooko aabbihiis iyo yoquti'eel oo ahaa saanoo'ax aabbihiis oo kuwaanuna waa wiilashii bidyaah oo ahayd ina fircoon oo uu meered guursaday oo hoodiyaah naagtiisii oo ahayd naxaam walaashiis wiilasheediina waxay ahaayeen qicilaah kii reer garmi aabbihiis iyo eshtemoca oo ahaa reer macakaad wiilashii shimona waxay ahaayeen camoon iyo rinaah iyo benxanaan iyo tiiloon wiilashii yashciina waxay ahaayeen sooxeed iyo bensooxeed sheelaah ina yahuudaah wiilashiisiina waxay ahaayeen ceer oo ahaa leekaah aabbihiis iyo lacadaah oo ahaa mareeshaah aabbihiis iyo qolooyinka reerka kuwa dhar wanaagsan samayn jiray oo ka soo farcamay reer ashbeeca iyo yooqiim iyo dadka reer koseba iyo yo'aash iyo saaraaf oo u talin jiray mo'aab iyo yaashubilexem oo taariikhduna waa wax aad u gaboobay oo kuwanuna waxay ahaayeen dheryodhoobyadii oo waxay degganaan jireen nitaa'iim iyo geedaraah oo halkaas ayay la degganaan jireen boqorka si ay shuqulkiisa u sameeyaan wiilashii simecoonna waxay ahaayeen namu'eel iyo yaamiin iyo yaariib iyo seerax iyo shaa'uul oo dhalay shaluum oo isna dhalay mibsaam oo isna dhalay mishmaac mishmaac farcankiisuna wuxuu ahaa xamu'eel oo dhalay sakuur oo isna dhalay shimcii shamciina wuxuu lahaa lix iyo toban wiil iyo lix gabdhood laakiinse walaalihiis carruur badan ma ay lahayn oo qoladooda oo dhammuna uma ay tarmin sida reer yahuudah oo kale oo iyagu waxay degganaayeen bi'ershebec iyo muladaah iyo xasar shuucaal iyo bilhaah iyo cesem iyo toolaad iyo bitu'eel iyo xormaah iyo siklaag iyo baydmarkabood iyo xasar susiim iyo baydbiri iyo shacreyiim intaas waxay ahaayeen magaalooyinkoodii ay degganaayeen tan iyo waagii daa'uud boqortooyada haystay oo tuulooyinkoodiina waxay ahaayeen ceetaam iyo cayn iyo rimoon iyo tokeen iyo caashaan oo waxay ahaayeen shan magaalo iyo kulli tuulooyinkoodii ku wareegsanaa isla magaalooyinkaas ilaa tan iyo bacal kuwaas waxay ahaayeen rugahoodii ay degganaayeen oo iyagu abtirisna way leeyihiin oo meeshobaab iyo yemleeg iyo yooshaah oo ahaa ina amasyah iyo yo'eel iyo yehuu oo ahaa ina yooshibyah ina sareeyah ina casi'eel iyo eliyoceenay iyo yacqobaah iyo yeshoxayah iyo casayah iyo cadi'eel iyo yasimi'eel iyo benayah iyo siisaa oo ahaa ina shafci ina alloon oo ahaa reer yadacyah oo ka ahaa reer shemri oo ka sii ahaa reer shamacyah intaas magacyadooda la sheegay waxay ahaayeen amiiradii qolooyinkooda oo reerahooduna aad bay si weyn ugu kordheen oo waxay tageen meesha geedoor laga galo iyo xataa tan iyo dooxadii dhankeeda bari si ay idahooda daaq ugu doondoonaan oo waxay halkaas ka heleen daaq cusub ah oo wanaagsan oo dhulkuna wuu ballaarnaa wuxuuna ahaa dal xasilloon oo nabdoon waayo kuwii halkaas waagii hore degganaan jiray waxay ahaayeen reer xaam oo kuwaan magacyadooda la qoray waxay dalka soo galeen waagii boqorkii reer yahuudah oo xisqiyaah ahaa oo waxay dumiyeen teendhooyinkoodii oo laayeen reer macuuniimkii halkaas laga helay dhammaantoodna way wada baabi'iyeen ilaa maantadan la joogo oo meeshoodii bay degeen maxaa yeelay meeshaasu waxay lahayd daaq ay idahoodu daaqaan oo iyaga qaarkood oo ahaa reer samicoon oo tiradoodu ahayd shan boqol oo nin waxay tageen buur saciir oo waxaa saraakiil u ahaa feledyaah iyo nacaryaah iyo rafaayaah iyo cusii'eel oo wada ahaa wiilashii yeshcii oo waxay soo laayeen kuwii reer camaaleekh ka hadhay oo baxsaday oo halkaasay deggan yihiin ilaa maantadan la joogo